بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد تهجدkii ayuu u kitaab yahay التhجud waxaa la yidhaahdaa alqiyaamu bacda الnowm istaagga la istaago oo salaad laysu taago hurdo ka bacdi oo qofka markuu seexdo oo soo tooso oo uu markaa salaad iyo wax lamida ama werdi ama cibaado kusoo tooso ayaa tahajud la yidhaahdaa waxayna tahay azaalan min macnaheedu waxaa weeyaan isaalat اlhujuud wاlhujuud الnowm hujuudkana marka waxaa la yidhaahdaa hurdada marka atahajud waxaa lagu fasiraa soo jeedka waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiri karaa ayb oo soo jeedka hurdada ay ka horeyso oo soo jeedka uu dambeeyo waxaa kaloo la yidhi tahajada idaa naama qofka hadduu seexdana waa la dhahaa min al addaad weeyaan erayada laba macnoo cagsi isku ahba lagu sheego lagu macnayn karo macnaha laakiin hadda halkan waxaa weeyaan soo jeedka hurdadu ay ka horeyso qofka uu hurdada ka soo kacayo baabu tahajudi tahajudkii xukunkiisii caddayntiisiibu u baab yahay bileyli habeenkii lasoo jeedo oo cibaado lagu soo jeedo wa qowlihi casa wajalla ilaahay qowlkiisa macnihiisii ayuu u baab yahay wa min alleyli habeenkii fatahajad soo jeed bihi habeenka ku soo jeed ayb oo cibaadadii iyo waxyaabaha ku soo jeed naafilatan laka ziyaado isagoo markaa uu kuu yahay oo yacnii adiga markaa lagu siiyey ziyaadadaa waxay tahay dadka kale waajib kuma aha qiyaamuleylka adiga nebi maxamed ana waajib uu kugu yahay dheeraadkaas marka saasaa laga wadaa qala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa sulaymaan bnu abi muslim can taawuusin samica bna cabbaasin radia allaahu canhuma qaal kaana annabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli habeenkii haddii uu tooso uu kaco yatahajadu inuu salaad ku soo jeedayey ama cibaado uu kusoo jeedayey qaala waxa uu yidhi wuxuu dhahayey allaahuma laka alxamdu anta qayimu asamaawaati waalardi ilaa aakhirihi yacnii marka nebigu markuu habeenkii soo kaco ou salaad isu taago inuu salaad kusoo jeedo ou rabo ducadan uu aqrin jiro macnaha ducaa-ulistiftaax waayo allaahu akbar markuu yidhaahdo allaahuma laka alxamdu ayuu aqrinayay allaahuma yaa allaahu allow laka alxamdu ammaan dhammaanteed yaa adiga kaligaa kuu sugnaatay anta adiga qayimu samaawaati samaawaadka midka u taagan ayaa tahay waalardi dhulka iyo waman fiihinna waxa ku dhex jiroo dhan adaa u taagan danahooda oo danahooda adaa u qabto qayim qayaam qayuum intaba waa ku timid qayuumkaana ugu sii xeel dheer oo macnaheedu waxaa weeyaan allah subxaanahu watacaala sifaadkiisa waxaa ka mid a ama magacyadiisaba xaajadaha iyo baahidu ay makhluuqu qabaan oo dhan mid yar iyo mid weyn midaan aragnay iyo midaanan arkin mid aan naqaan iyo kuwa aanan weligeen maqlin isa unbaa u taagan xaajadooda ayb waxaa kaloo alqayuum uu noqon karaa alqaa'imu binafsihi dadkana tooda waa u taagan yahay alleh isaga nafsadiisana yaa maamulo oo u taaganna cidna ma maamusho isaa isu taagan alqaa'imu binafsihi almuqiimu ligayrihi alqaa'imu linafsihi nafsadiisa mid u taagan waaye alqayimu ligayrihi keyrkiisna isagaa u taaganoo xaajaadkooda iyo danahooda qabto magac weyn waayo marka sifaadka ficligoo dhan magacaasay usoo noqonayaan walaka alxamdu ammaan ayaa kuu sugnaatay laka mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda ayaad leedahay waalardi dhulka mulkigiisa iyo waman fiihinna waxa ku dhex jiro dhan adaa iskale macna rubuubiya way tanna walaka alxamdu ammaan ayaa kuu sugnaatay anta nuuru samaawaati munawiru samaawaati samaawaadka midka iftiimiyo ayaa tahay allow dayb waalardi dhulka kan iftiimiyaa tahay oo iftiinkan qoraxda ilaahay isagaa abuuray ee dayaxa isagaa abuuray wax walboo lagu iftiinsadana isaga unbaa alle isagaa sameeyey ayb waa kan iftiimiye marka dhul iyo cirba walaka alxamdu ammaan ayaa kuu sugnaatay anta meliku samaawaati waalardi dhul iyo cir boqorkoodaa tahay walaka alxamdu xamdi ayaa kuu sugnaaday anta alxaqu anta adigu alxaqu baa tahay jiritaankiisa cibaadadiisa rabbinimadiisa asmaadiisa iyo tilmaamihiisu miday dhab yihiin ayaa tahay wa wacduka yabohaagana alxaqu weeyaan midkii runta ahaa waay ballanqaadkaaga wa liqaa'uka adiga la kulankaagana xaqun weeyaan xaq in adiga lagula kulmaayo addoon walba uu kula kulmaayo waa mid xaq aho biyo kama dhibcaan ah wa qowluka waxa aad tidhaahdo qowlkaagana xaqun weeyaan waa mid jiro dhab a waay un la baabi'in karin waaljannatu jannadu xaqun weeyaan waa mid jirto waannaaru naartana xaqun weeyaan wannebiyuuna nebiyaduna xaqun waaye iyaguna wa muxamadun sala allahu calayhi wasalam muxamedna xaqun weeyaan wasaacatu saacaddana xaqun weeyaan allaahumma yaa allaahu allow laka aslamtu adaan isu kaa dhiibay adaan kuu hoggaansamay wa bika adigaan aamantu ku rumeeyey wa calayka adiga korkaaga unbaan tawakaltu tala saartay tala saarashada dhabtaana macnaheedu waxaa weeyaan qofku inuu ilaahay cuskado asbaabtiina qaato alictimaadu cala allaahi maca akhdi alasbaab asbaabta meesha marka kama marna ilaahay baa tala saaranaysaa ood isku yacni hallaynaysaa laakiin wixii qabso uu ku yidhina waa inaad qabsato oo waxaa lagu gaarayo haddaad marka carruur ilaahay ka rabto ood u tala saarato guurso guur xalaala sameey waxyaabihii asbaabta alla uu u yeelo dhan sidaasoo kale in loola yimaado maxaa yeele nebi moxamed sala allahu calayh waali wasalam dadka saa ugu tawakul badnaa haddana markuu dagaal aadayo dharka dagaalkuu xero jiray hubkiisau qaadan jiray camburbireedkiisa ka ilaalinayo warmaha iyo waxyaabahaasuu qaadan jiray manan hadday tawakulku dhaawacaysana dee nebiga maba sameeyeenba sala allahu calayh ali wasalam nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam isaguna markii uu ninka dilay oo reer fircoon ay raadinayeen waa kii ka baxsaday fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab qaala rabbi najinii min alqowmi aldaalimiin ducadii iyo asbaabtiibuu isku darayoo ma istustusinoo bannaanka iskuma dhigdhigin ayb waxyaabahaasoo dhan marka tawakulka ma diidayaan wa ilayka adiga xaggaagan anabtu u towbad keenay oon u soo laabtay wa bika adiga ayaan khaasamtu kuu dooday yacnii towxiidkaaga iyoaniyo adiga adaan kugula xukuntaam adaan yacnii kugula dooday oo aan xukunka u geystay qof kastoon isqabanno ama dadka aan diinta isku qabannayoo gaaladii waayee adiga ayaan kaa xuk xaakim dhigtay oo waxaad adiga ay amartaan ka yeela iyaga markaas bikamarka macaanidaasba waa lagu macneeyey wabika khaasamtu adaan kuu dooday oo cid walboon la doodaayo adiga ayaan kaaga gar dhigtaa oo sidaad adiga gartaada aa ku bixiso ayaan raacaa taxaakumkana marka waa macnihiisa iska soo gelayo wa ilayka xaggaagaan xaakamtu ka xaakim dhigtay fii kulli sagiiratin wa kabiiratin adaan kaa xaakim yeeshay marka xaakimka ilaahay subxaanahu watacaala xukunka asaa iska leh oo waa rubuubiyadii macna rubuubiya waayo in ilxukmu ilaa lilaah magacyadiisana waxaa ka mid a alxakam ilaahay waa alxakam midka laga xaakim dhigto garsooraha runta ah ilaahay waaye oo sharcigiisaa la rabaa in loo gar dhigto ayb marka marna ilaahay baa ku caabudaysaa marna waa u qirane xukunka inuu leeyahay labadaasaana laga rabaa marka haddaan laakiin dhahna ilaahay xukunka asaa iskale waa sax laakiin weligay uma gar dhiganayo ilaahay oo garta waxaan la raadsanayaa marka dad aan ogahay inaynan diin ama waxba ka aqoonin ama aynanba ku xukumaynin haddaad sidaa tiraa waxay noqonaysaa marka ficilkaagii ilaahay kuma caabudin waxbaad u qirtay laakiin ficilkii lagaa rabay inaad ilaahay ku caabuddo lagaama helin ayb marka masalada masale weyn waayo iyada laftirkeeda marka towxiid alasmaa wasifaat iyo towxiid aluluuhiya iyo towxiid urububiya saddexdaba waa soo gelaysaa xukunka masaladiisa bal ilaahay subxaanahu watacaala dad dhanbau nifaaq ama iimaankoodu sheegab inuu yahay buu ku sheegay bimujarad inay rabaan keliya inay rabaan ilaahay keyrkiisa inay u taxaakumaan alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih jaahiliyadii dadka waxay u xuguntami jireen dadka kitaabgaabalowyaasha ah ayay u xuguntegi jireen iyo dadka marka ay isleeyihiin laaluushqaatayaalka oo aan diin ilaahay fiirinaynin ayay jeclaayeen oo u xugun tegi jireen qolo walbaa marka nin waxay lahayd ay xukunka u geysato ninkaasuna marka waa kaahin iyo falfallow ayuu ahaa waxaas uu marka shaydaanku u meeriyo ayuu ku xukumi jiray iyaguna waa iska qaadan jireen nebi maxamed markuu yimid sala allahu calayh waali wasalama wuxuu la yimid in loo xugun tago ilaahay subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkaa loo xugun tagaa markii nebigu uu dhintayna dee nebigu ma joogo hadda waa dhintay kitaabkii iyo sunnadiisi iyo saxiixa yaallaan qofka marka taasaa laga rabaa xukunkuna saddex nooc waay ogow xukunka waa saddex nooc ay culammadu ku sheegeen alxukmu almubaddalu waalxukmu almunazalu waalxukmu almu'awalu saddexdaas xugunoo u qaybsamaa alxukmu almunazal waa aayadda iyo xadiidkii nebiga waa sal l slam aayaddii baaba wax xukuntay xukun munazala waa kaas alxukmu almu'awal maxaa la yidhaha xukunka aayadda laga fahmo iyo xadiidka oy culummadu ka fahmaan xukunka munasalku marka maba qaldama isaga aayad iyo xadiid waayo leena alxukmu almu'awal oo culummadu ay ka istimbaadayaan qur-aanka iyo sunnada inay asiibaanna waa dhici kartaa marmar inay iska gafaanna waa dhici kartaa laakiin ajaray leeyihin hadday gafaan kaas maxaa la yidhaha alxukmu almu'awal xukunkii aayaddii toos uguma yaallo xadiidkii toos uguma yaallo culummadaa marka ijtihaad intay sameeyaan bay ka soo saarayaan iyagu marka mid waa iska gefi karaa midna waa isxsami karaa waa xukun fiican isaga laftirkiisa maxaa yeele wixii la farayay sameeyeen culummada iyaga nooca saddexaad waa in layska ilaaliya marka nooca saddexaad waa alxukmu almubaddel shareecadii ilaahay oo la bedelay waay oo wax kale markaa iyagu laga dhigtay shareeco iyo diin laga dhigtay taas in layska ilaaliyo xukunkaa marka mubadelkaa waa noocyo badnaa karaa noocyadiisu waxaa ka mida qofku wax aan ilaahay dhihin rasuulkii dhihin ama aan diinta ilaahay xugun ku ahayn inuu yidhaha xugunay ku tahay waa masabidasho ilaahay ee rasuulka la masabito oo qofku uu yidhaahdo waxbuu xukumayaa waxbuu sheegayaa diintaa qabta uu leeyahay saan ma taqaanaa diinta inay qabto in kale ma yaqaano waa ku dembaaba xukunkiisuna waa mubedel waa inu iska dhaafaan xukun kastoo marka qof jaahila ou xukumaayo xukun mubedela maxaa yeelay cilmi iyo yaqiin ma ku dhisna xukun kastoo qof jaahila hadduu maxkamad fadhiisto oo kitaab qaato xukunka uu xukumaayo xukun jahli ku dhisan waay mana loo nisbay kara shareecada waxaa kaloo mubedel ah dadkii hadday shareecadiiba intay ka dhigtaan ay ka tagaan oo iyagu wax ay iyagu markaa ku heshiiyeen intay dhigdhigtaan oo yidhaahdaan marka tan naga daaya midaanaan habnaan ama midaanaa wanaagsan ama midaanaa wakhtigaan la soco karta iyo kulli waxyaabahaas dhan waa lagu gaaloobaa waana khatar ayb wa ilayka xaakamtu marka dadkuna waxaa lagu ciqaabaa hadday ilaahay xukunkiisa ka tagaan oo ay qaataan xugun a'immadoodu hadday ku xukumi waayaan yacnii xukunkii ilaahay soo dejiyey iyagaa laysku salladaa dadkaas oo birta intay isku qaataan isbaabi'iyo ba'sigooda dhexdoodaa laga yeelaa dadka marka laga waayo war ilaahay kitaabkiisa ku xuguntama isagaan cidna u eexanaynin cidna ka eexanaynin hadday ka tagaan oo a'immada iyo dadka madaxda u ah ay qaataan qawaaniin wadciyo iyagu ay suubsadeen iyaga unbaa laysku salladaa waana waxa caalamul islaami ku badanba haddan meel walba iyaga unbaa laysku salladay dadka markaasaana cadowga bannaankaa uu xukumi karaa dadka kulli marka waa muqadamaad isdaba haysto annagaa bilaabaynaa waa furaynaa waa furaynaa waa waasicinaynaa cadowgii marka albaab waasicu ka soo gela hadhow waxa waxallaynaa marka annaga miyaamise waa cadowgii annagaa waxallaynayna wailayka xaakamtu fakfir lii ilaahu ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dib marsaday wamaa asrartu waxaan siraystay wamaa aclantu waxaan muujiyey oon muujistay anta almuqadimu ilaahu waxaa tahay midkii hor dhigo ciddou doono hore u dhigo wa anta adigu almuakhiru baa tahay midka dib dhigo ciddou doono gadaal u dhigo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane ow laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa hayruka adiga hayrkaa ma jiro qaala sufyaanu wazaada cabdulkariim abuu umaya walaa xawla walaa quwata ilaa billah buu ku daray cabdulkariimkaasna wuxuu la siman yahay sulaymaan sanadkii horaana xadiidku uu ku socdaa mucallaq ma aha qaala sufyaanu qaala sulaymaanu bnu abi muslim samicahu min taawuus can ibni cabbaas radia allaahu canhuma can اnnabiyi sala allahu calayh waalihi wasalam ayb xadiidku marka waxaa laga tilmaamayaa waxay tahay kaana idaa qaama idaa qaama min alleyli iyo tahajadu tahajudku marka inuu jiro meeshaas waa waxaa xadiidkan u keensaday baabu fadli qiyaami alleyli habeenkii istaagidda la istaagaa oo la cibaadaystaa fadliga ku soo aroora caddayntiisiibuu u baabyahay fadlu qiyaami illeyl wakhtiga dambe habeenkii in hurdada laga soo kacee la tukado waxa fadligay leedahay caddayntiisiibuu u baabyahay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedin wahuwa aljucfiyu almusnadiyu qaala xadaanaa hishaamun huwa bnu yuusuf alsancaani qaala akhbaranaa macmarun xaau xadaanii maxmuudun huwa bnu khaylaan almarwasi qaala xadaanaa cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam asancaani qaala akhbaranaa macmarun can izuhriyi can saalimin can abiihi radia allaahu canhu qaal cabdulahi bn cumar kaana arajulu qofku wuxuu ahaa fii xayaati اnabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga noloshiisii markuu noolaa idaa ra'aa ru'yaa hadduu riyo arko qasahaa calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu uga sheekay jiray asxaabtu hadday riyo arkaan rasuulkay uga sheekay jireen fatamanaytu ibnu cumar marka wuxuu yidhi waxaan jeclaystay an araa ru'yaa ru'yo inaan arko fa aqusahaa markaa aan u qiseeyo saan ugu qiseeyo calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam wa kuntu waxaan ahaa ghulaaman wiil shaaban dhallinyaro ah wa kuntu waxaan ahaa anaamu inaan seexanayo filmasjidi masaajidka dhexdiisa aan seexan jiray calaa cahdi rasuulillahi sal ly salam fa ra'aytu fi nnawmi hurdadii dhexdeedaan ku arkay kaanna malakayni laba malag waaba iyaga oo akhadaanii ay iqabteen fadahabaa bi ay ila tageen dahaba bi haddii la yidhaahdo ba'daas maxay keenay tacadiye waay bad dahaba wuxuu ahaa jira ficil laasima qaasir oo faacil ku gaabsado haddii ba la geliyo marka tacadiyo ka faa'iideysanay fadahabaa bi waxay ila tageen waay tacadi baa meeshii soo galay yani laasimnimadii waa ka baxay adhaba oo kale la mid noqonan adhaba waa la tegey dahaba bihi waa la tegey ba'daasaa marka macnahaas keentay ugu fadahabaa bi way ila tageen ila naari naartay ila aadeen waa riyo ku jiraa fa idaa hiya waaba iyadoo naartii matwiyatun mid la duuduubay ay tahay la wareejiyey ka tayin bi'ri ceelka raarkiisa oo kale ceelka raarkiisa oo kale meesha yacnii wareegsanee raarka ceelka u ah oo kale sidiisii oo kale ay tahay wa idaa lahaa qarnaani wa idaa lahaa waaba iyada oo qarnaani laba geesood laba geesood marka xokooda laba tiir raarkii marka laba tiiraa ku taagan fa idaa lahaa qarnaani bayba leedahay laba tiir laba yacnii gees tiirar soo taagtaagan riwaayaadka qaar waxay leeyiin fa idaa lahaa qarnayni yani fa idaa lahaa milu qarnayni in lasoo qadaray noqona marka taas wa idaa fiihaa unaasun dad ayaa dhexdeeda aho ku jiro qad caraftuhum aan aqoonsaday oon gartay marka dadkaas dib ma la sheegin lamana yaqaan isaguna ma sheegin asmaadoodii mana la shuraaxdiina ma aynan helin walacalla saas inay fiican fajacaltu waxaan gudagalay aquulu inaan dhahayo acuudu billaahi min annaar ilaahaan naar ka magan galay acuudu billaahi allaan ka magan gelayaa min annaari naar qaala waxa uu yidhi falaqiinaa malakun ayaa nala kulma aakharu kale malag kalean aragnay faqaala lii wuxuu igu yidhi lam turac laguma argagixinin lagu argagax gelin maayo macnaha laguma argagixinin faqasastuhaa calaa xafsata xafsaan u sheegay walaashiisa xafsa binti cumar oo nebigana xaaskiisa ahayd ayaan u sheegay buu yidhi faqasatahaa xafsatu calaa rasuuli illahi sal ly salam xafsana nebigay uga sheekaysay faqaala waxa uu yidhi alrajulu ninku cabdullaahi waa cabdullaahi bni cumar ninkaas low kaana alrajulu yacni waxaan u jeedaa cafan alrajulu yacnii ninka ragga ah ee fiican cabdullaahi waa lo ya ma ii taala min nicma rajulnicma arajulu nin ayaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday ama alrajulu ashaas hadda waxaa loo geliyey yacni tafkiim alrajulu ninka ragga ah cabdullaahi weeyaan cabdullaahi bin cumar low kaana hadduu ahaan lahaa yusallii inuu tukanayo min alleyli habeen nin raga waa cabdullaahi amase nicma rajulu nin baa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday cabdullaahi almaqsuusu bilmadxi kan la ammaanayo cabdullaahi waa cabdullaahi bin cumar goormaa la ammaanayaa laakiin low kaana yusallii min alleyl hadduu qiyaamu leyl samayn lahaa oo habeenkii tukan lahaa intuu soo tooso fakaana bacdu fakaana wuxuu ahaa cabdullaahi bacdu bacda daalika kaagaas ka bacdi laa yanaamu inuunan seexanaynin min alleyli habeenka ilaa qaliilan waxyar maaha intaa ka bacdi cabdullaahi bin cumar habeenkii waxyar buu ka seexan jiray inta kalena waa soo jeedi jiray xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa macnihii loo tarjamayoo ah naartaas la tusay cabdullaahi ee uu la yaabay ee uu ka argagaxay nebigana markii looga sheekeeyey wuxuu yidhi hadduu qiyaamuleylka tukan lahaa yacnii qiyaamuleylku waa wax naarta laga looga magan galo saasay ka dhigan tahay oo qofka yacni qiyaamuleylku naarta ayaa looga gaashaantaa oo qofka hadduu qiyaamuleyl fara badan iyo duco badan iyo habeenkii uu leeyahay naartii marka gaashaan ayuu ugaga noqonayaa ayb fadligaana ku jiro marka low kaana yusallii min alleyligaas lowdu marka waa litamani laa lishari walidaalika lam yadkur iljawaab wax jawaaba looma sheegin shari maaha waa tamani alla yacni macnaheedu waxay tahay low kaana yusallii min alleyli alla mow habeenkii tukado alla mow habeenkii tukado saas weeyaan macnaheedu xadiidka wa fii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan ana qiyaama alleyli qiyaamuleylka yadfacu alcadaaba cadaabkuu reexaa wa fiihi tamani alkhayri waalcilmi xadiidka waxaa kaloo ku sugan khayrka in la tamaniyo iyo cilmigaba ayb oo waa maxay marka maan riyo arko nebiga aan uga sheekeeye ilaa riyada haddii nebiga looga sheekeeye cilmiguu ka bixinaa rasuulka soomaa sal l slam haddaba waa kaa cilmiguu ka bixiyey marka in cilmiga barashadiisa la tamaniyo taasna waa laga qaadanaa xadiidka ayb baabu tuuli sujuudi fii qiyaami alleyli baabu bayaani fadli tuuli sujuudi sujuudda dherarkeeda fadliga ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fii qiyaami leyli qiyaamuleylka dhexdiisa qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can izuhriyi qaala akhbaranii curwatu ana caaishata radia allaahu canha akhbarathu ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalama kaana yusallii wuxuu ahaa inuu tukanayo ixdaa casharata rakca kow iyo toban rakco kaanad waxay ahayd tilka taadaasi salaatahu salaadiisa yasjudu waa sujuudayay asajdata sujuudda min daalika oo koob iyo tobankaa ragca ka mida qadra maa yaqra'u axadukum midkiin intuu akhrinayo kale khamsiina aayatan konton aayadood midkiin intuu ka akhrino qabla an yarfaca intuunan kor u qaadin ra'sahu madaxiisa wayarkacu rakcatayni ayuu rukuucaya laba ragco qabla salaati alfajri salaadda subax ka hor uma yadajicu waa jiifsanaya calaa shiqihi layman dhankiisa midig xataa ya'tiyahu lmunaadii lisalaati ilaa uu ka yimaado midka salaadda addimaayo marka sujuud dheer midkiin konton aayadood intuu ka akhriyay ayuu madaxa dhulka ku haynayay nebiga sal l slam marka sujuudda waa dheer tahay soo maaha waxa loo tarjumtayna waa sujuud dheeraan marka sujuudda dheer iyo qiyaamka dheer iyo yaa fadli badan in sujuudaha la badiyo oon la dheeraynin laakiin qiraa'adana lasoo gaabiyo dadka axwaashooday ku xidhan tahay ninkii aan intaanoo kale madaxa ku hayi karin ama aan qiraa'o dheer aan samay karin fii xaqihi waxaa u fadli badan isagu inuu sujuudda badiyo tiradeeda leanna kullamaa aad sujuudid oo ilaahay u sujuudid kullamaa aad darajo kor u kacaysid imaamu shaafici saasuu yidhi in markaa uu badsado qofkii ragcaad badaan uu tukado si sujuud ugu badato ninkii kale isagoo de qiraa'o badan samay karo qur-aankii yaqaano oo yacni sujuud badan karti u lena kow iyo toban intuu tukada aada ha u dheereeya sida nebiga yeeli jiray sala allahu calayh waali wasalam xadiidkaa marka taasuu isaguna marka keenay tarjamadii xadiidku waa ismudaabaqaynaya sujuuddaa marka nebigu muxuu akrin jiray marka intaa qaadatay sujuudda intaas qaadatay tasbiix iyo duco unbuu samay jiray sujuudda maxalkeeda iyadu waa tasbiix iyo duco in lagu ducayso waana markuu qofka ilaahay ugu dhowaanshiyo badan yahay baabu tarki alqiyaami qiyaamkii ka tegistiisii xukunka caddayntiisiibu u baabaya lilmariidi qofka jiran uu ka tago qofku hadduu xanuunsado inuu qiyaamuleylka iska dhaafo qaala xadaanaa abuu nucaym wahuwa alfadlu bnu dukayn qaala xadahanaa sufyaanu can اlaswad qaala samictu junduban yaquul ishtaka annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii ayaa xanuunsaday falam yaqum ma istaagin leylatan hal habeen ow leylatayni ama laba habeen ma aanu istaagin marka meeshaa maxaa laga qaadanaya qofku hadduu jiran yahay qiyaamuleylka ruqso waa iska seexan karaa hadduu maalintii caafimaado waa inuu qalleeyo hadduu awal daa'imi jiray waa qallayn karaa labaiy toban ragco habeenkii ou maalinkii tukanaya ajarkii waa helaya amase qofkay ka tagto inay tahayna waa dhici kartaa riwaayada waxay ku soo aroortay ahay qofkay ka tagtaa laftirkiisana marka tadaarug ma ku samayn karaa iyadana waa inuu qallayn karo waa la sheegay qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir qaala akhbaranaa sufyaan wahuwa thawriyu can اlaswad bni qays can jundub bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal ixtabasa jibriilu sala allahu calayhi wasalam jibriil ayaa daahay cala nabiyi sal l salam nebiga ayuu ka daahay waa ka xabismay uma imaaniya faqaalat imra'atu naag baa waxay tihi min quraysh oo reer quraysh ah abda'a calayhi waxaa ka soo dahay shaydaanuhu shaydaankiisii baa ka soo daahay naagtaas marka waxay tahay umu jamiil imra'atu abilahab waana naagti xamaalat alxatab naarta iyadana marka inay gelayso qur-aanka uu sheegay naagtaasay ahayd umu jamiil bintu xarbin ayaa la dhihi jiray abuu sufyaan walaashiisay ahayd iyadaa tihi marka abda'a calayhi shaydaanuhu xadiidkan riwaayo kalaa soo aroortay abdaa calayhi saaxibuhu dhahaysa xadii marka laba qisay kala tahayna waa la yidhi abda'a calayhi saaxibuhuna waxaa yidhi khadiijo waayaa la yidhi marka marka ibnu xajar wuxuu leeyahay riwaayada saaxibuhu khadiijo waayo imra'atun min qurayshna waa tahay iyada laftirkeeda midda laakiin dhahaysa shaydaanuhu khadiijo inay noqoto macquul ma aha maxaa yeeley khadiija jibriil shaydaan ma dhehaysan dabcan sooma fahmi ee waa midaan oo xamaalatulxatabta laba qiso inay kala tahay fanasalad waxaa soo degtay waduxaa walleyli idaa sajaa maa waddacaka rabbuka wamaa qalaa rabbigaa kuma sagootinin kaama tegin wamaa qalaa mana caroonnin oo rabbigaa kuuma caroonnin ayaadaasaa soo degtay marka xadiidkan dambe iyo tarjamada say isku waafaqayaan maba iswaafaqayaan laakiin xadiidkan dambe kan hore qeyb ka mida w shamsudiin albirmaawi saasuu sheegay xadiidkan dambe xadiid gaar ah ma aha kii hore qeyb ka mida way marka xadiidkii hore soo sheegay kanna qeybkiisa kaasou la socdaa saasay ka dhigan tahay baabu taxriidi nabiyi sala allahu alayh ali wasalama calaa qiyaami alleyli boorinta nebiga uu booriyey caddaynteediibu u baab yahay qiyaamuleylka uu ku booriyey dadka wannawaafili iyo sunnooyinka uu dadka ku booriyey min hayri iijaabin waajibin la-aan meeshana bukhaari laba tarjamo uu ku sheegayayo qiyaamuleylkii iyo sunnooyinkii kale in nebiga uu dadka ku boori jiray taxriidkaasna ma ahayn inuu nebigu dadka waajib uga dhigi jiray laba xugunaa ku jira nebigu dadka inuu ku booriyey waa xugun inuusan waajibinninna xugun kale waay iyadoo sunno ah baa dadka nebiga uu ku boorin jiray marka dadku qiyaamuleylku dadku waajibkuma aha laakiin rasuulkana waa laysku khilaafay rasuulka isagu waajibay ku aheedaa layidhi wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuuda markii hore qiyaamuleylku waajib u ahaa jiray yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila awsid calayhi waratil ilqur'aana tartiila aayaddaasaa timid suuradda qaybtaa horaa timid waajib buu ahaa habeenkii inta badan in la soo jeedo ama nus laga soo jeedo markii dambena waa la nasakhayoo sanad baa u dhexeeyey ina rabbaka yaclamu annaka taquumu adnaa min hulutay illeyli wa nisfahu wa hulusahu ilaa aakhiri ilaaya aayaddaasaa lagu nasakhay marka faqra'uu maa taysara min alqur'aani baa lagu nasakhay rasuulka isaga laakiin ma laga nasakhay mise lagama nasakhin culummadu waa isku khilaafeen fii xaqihi waajibay ku ahayd ayaa la yidhi qaarna waxay leeyihin isaga xataa waa laga nasakhay wa araqa anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuu soo gargaraa waa soo guureeyey dheh faatimata faatima ayuu kusoo guuriyey wa caliyan iyo cali calayhim assalaam leylatan habeen lisalaati salaadii salaatuleylka darteed ayuu habeen ugu soo dheelmaday nebiga faatime iyo cali meeshaa marka maxaa ku jira shayga nebigu oo u soo dheelmaday oo gabadhiisii iyo ina adeerkiisa oo gurigoodii usoo gargaraacay waa dhiirigelin iyo boorin aad u weyn waay taasaa ka muuqata meesha qaala xadaana bnu muqaatil qaala xadaanaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa macmaru can izuhriyi can hindin binti alxaarif can ummi salamata radia allaahu canha ana anabiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga istayqada leylatan habeen ayuu toosay faqaala wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baan nasahayaa oon ceeb ka hufayaa maadaa unsila maxaa la dejiyey alleylata cawadaan min alfitnati oo fitno ah alla maxaa la dejiyey cawadaan oo fitno ah maadaa unsila maxaa la dejiyey habeenkan oo min alkhasaa'ini kaydad ah adduunyo fara badan iyo kaydad badan baa maanta lasoo caawa habeenkan lasoo dejiyey man yuuqidu yaa toosinaya sawaaxiba alxujuraati kuwa qowladaha u saaxiibka ah naagaha yacnii xaasaskiisao ka wada kuwa qolalka iskaga jiro iska hurda yaa toosiyo yaa toosinayo yaa rubba kaasiyatin ayb ayb yaa rubba kaasiyatin mid asturan badana ayb yaa rubba kaasiyatin tu qarsoon oo asturan badana fi dunyaa adduunyada dhexdeeda caariyatin qaawan fi laakhirati aakhira qaawan khayrkii iyo waxyaabahaas marka ka qaawan ayb xadiidkan marka wuxuu ku keeni doonaa kitaabu lfitan hadda laakiin maxalushaahidkiisa iyo ujeedka uu ka leeyahay waxay tahay yaa toosiyo kuwa qololka ku jiro say u tukadaan tukashadaas iyo qiyaamuleylkaas marka meeshaa boorin baa ku jirto yaa toosinaya haweenka qolalkan ku jira say salaatuleyl u tukadaan taxriidkiiba uu daliil u yahay marka taxriidkii iyo boorintii iyo tirtirsiintii ayuu daliil u yahay waxaa kaloo uu tusayaa fadlu qiyaami leylka maxaa yeelay fidnadaas adduunyada la keenay waxa kaa celin kara waxaa ka mid a inaa ilaahay isu behenbehsid ood ilaahay u tadarucdo tadaruca alla waxyaabaha loogu tadarucana de salaadaha salaadaha salaada ugu weyn salaadaha ugu weyn qofkii marka inuu salaada marka uu tukado qiyaamuleylku marka waxay ka dhigan tahay qofka marka uu tukanayo ilaahay ugu khushuuco alla ku baryo waxa fidno ahayd jiro ilaahay subxaana wa tacaala uu uga celina waxaa kaloo xadiidku tusayaa adduunka kaydadkiisa marka la furo fidno inay daba taalo maalkaas yaacaayo oo dhulka korkiisa lagu firdhinaayo fidnoo wataa inta uu yar yahayna fidnadu waa yarqa taasaa xadiidku marka uu tusaa walidaalika zamanba zamanka uu ka dambeeyo maalka firdhintiisu waa laga waa ka badnaanay ilaa nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu sheegay waxaa dhow buu yidhi furaad webiga furaad buur inay ka baxdo oo dahab ah dadku markaa ay ku ay ummaddii marka ay usoo yaacdo oo waa ku dagaalami doonaanuu yidhi dadka dadka marka la yidhaahdo kunkii qofna sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal waa ku dhimanayan iyagoon gaarin hal ayaa helaya nin walbaana waa xusul duuba buu yidhi nebigu wuxuu leeyahay lacalli an akuuna haada halkaas xaba inaan aniga ah yaa og buu leeyahay kun qof oo hal ka badbaadayo oo aan sagaal boqol sagaashan iyo sagaal ma gaarayaan dahabkaas dhexay ku dhimanayaan haddana dadkii dadaal unbay marka ay ku hayaan yani iyadoo furaad iyo webi xaasada dahabkaas nebigu uu sheegay iyadoon la gaarinbo dadku meeshaas waxaa lagu qaybinaa ama waxaa laga soo qaadanaa haddii la yidhaahdo waxa habad dhacayo waa ujeedaan xalaashii iska yani xaaraanti xaaraanti xataa suuqaas waa gubanaa haddii la yidhaahdo bug iyo bacda lagama seexo karo cawada dhan ummaddii dhammayd waxaa u malaysaa bankii carafa miya say usoo dhoobanayaan meesha maay war meesha inaad ku dhimataa laga yaabaa waa intaasoo wax soo helo uu leeyahay kii wax badbaadsanayena waa dhimashada waxaa waa intaasoo waxaygii badbaadsado bani aadamka marka aakhir zamanka waxaa la jeclaysiinaa maalka asbaabtii fidnada uu maalka ku ahaayo dhanna waa waa imaanaysa waa la keenaya wadcigaa marka isbedelayo wax badahan ku dhimana soo ma arkaysa nin walba waa lagu dhintay waa lagu dhintay waa lagu dhintay waa lagu dhintaa laleeyahy lacalla inaan badbaadaa laga yaaba oon guryo dhisto oon xoolo yeeshan bani aadamka iyo xirsigiisa waa kaas wuxuu yidhi marka xadiidka marka meeshaasaa laga qaadanaya yaa ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhiratina nebigu waa ku hal qabsaday xaasaskiisa laakiin dadkaa loo ummadahan kale naagaha kalea marka loo jeedaa saasay shuraaxdu dheheen maxaa yeele xaasaska nebigu aakhira khayr kama qaawana ayaga khayr waa leeyihi laakiin dadka kalea lagu dhaga hadlay haddii iyagii waxaa macnuhu ou yahay marka haddii iyagii oo rasuul xaasas u ah la leeyahay war ha isku hallaynina rasuulkee dadaala waxaad shaqaysataana aakhiraynaysaan haddii iyaga la leeyahay maa baaluka qof kale marka xagguu joogaan qofkii nebiga la xidhiiriyey ee xaaska u ahaa dadaal naftaada ha isku hallaynin rasuulka qaraabada aada la tahay haddii la leeyahay qofka kale maxaa u malaynaya marka aniga hebel baa idhalay iyo kaasaan ka dhashay iyo qoys hebelaan ka soo jeedaa iyo waxma taraysa marka culama qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun can izuhriyi qaala akhbaranii caliy bnu xuseyn wahuwa zayn lcaabidiin weeyaan ana xuseyna bna caliyin akhbarahu ana caliya bna abi aalib sanadkan marka aalu beytka nebiga sanad ka yimaada kan ugu asaxsan azuhri can caliy bni xuseyn can ilxuseyn can caliyin ana caliya bna abi aalibin akhbarahu ana rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga taraqahu waa kusoo guureeyey isaga iyo wafaatimata iyo faatima binta nabiyi sala allahu calayh ali wasalam ahayd leylatan habeen faqaala waxa uu yidhi alaa tusalliyaan war miyaydnan tukanaynin waa salaatuleylka faqaala waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow anfusunaa annaga nafsadeennu biyadillaahi ilaahay gacantiisay ku jirtaa faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow anfusunaa biyadi illaah nafaheenna ilaahay gacantiisay ku jirtaa faidaa shaaa haddii uu doono an yabcaanaa inuu nakiciyo bacanaa ilaahay waa nakicinansaasuu yidhi fansarafa waa gadoomay nebiga waa laabtay xiina qultu markaan idhi daalika kaagaas walam yarjic ilaya shay-an waxna iiguma soo celinin uma samictuhu waxaan maqlay wahuwa muwallin isagoo sii jeestay mid sii jeestay ah yadribu uu garaacayo fakhidahu bowdadiisa u garaacayo sii jeestay nebiga isagoo bowdadii garaacayo saamarka garaacayo wahuwa yaquulu uu dhahayo wakaana alinsaanu akara shayin jadalan wakaana alinsaanu akara shayin jadalan insaanku wuxuu ahaaday shay kan ugu badan uu haysto dood yani insaanku waa dood badan yahay isuu saas dhahayuu tegey meeshaan marka laba macno culimmadu waa yidhaahdeen wuxuu leeyahay qaar waxay dhahayaan nebiga marka sidaa la yidhi nafsadeenna ilaahay gacantiisay ku jirtaa la yidhi wax kaloo uu ku jawaabo ma haynin marka waa ku qancay waa iska tegeen qaar saasay dhahayan qaarna waxay leeyihiin maya ee meesha uu cali wax ka bixiyey ayuu nebigu diidanaa muran iyo inuu galana ma rabin wa kaana alinsaanu akara shayin jadalantaana tusaysay dheheen imaam nawowi siduu dhahayo waana saas marka hadalkan ilaahay nafsadeena ilaahay gacantiisay ku jirta hadal qalada maaha laakiin de meesha uu yimid iyo doodii marka miyaydnan tukanaynin haye waa tukanaynay ahayd in la dhahno laakiin sidaa lama yeelin marka waxaa timid sidaan markaasuu nebigu saayii macno kalena waa laga qaadanaa xadiidka oo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus sabab aayaddan waxay ku soo degtay annadru bnu lxaaris nin la yidhaahdo dood badnaa oo gaal ahaayo mushrik ahaabaa iyo kusoo degtay aayadda haddana laakiin isaga laguma gooni yeelin sooma aragtid nebiga cali buu usoo deliishadayn waa caam marka aayadda laakiin cali iyo ninkan nadr ibnu alxaaris gaalnimo iskama shabahaan sababtoo cali gaal maaha isaga cali bn abi aalib radia allaahu canhu laakiin waxaa weeye mujarad doodaas un buu nebiga ka wadaa sala allahu calayh ali wasalam qadarka marka qadarka isaga masaladan tan markaan ka baxnaba xadiidkan hadda si kalaba qadarka in la xujaystaa say tahay qofka wax isaga uu bi'iyey waajibuu ka tegey xaaraanuu ku dhacay waxaan maxaad u samaysay haddii ilaahay uusan qadarin ma samayn lahaynu yidhi aniga ilaaha waxaan ii qadaray taas marka maxay noqonay iyada ma bannaano taas qadarka in loo xujaysto ceebaha waa khalad oo waxaa la yidhahdaa alqadaru yuxtaju cala almasaa'ibi laa cala almacaayibi qadarka waxaa loo xujaystaa masaa'ibta ceebaha looma xujaysto ceebtii adiga aada leedahay qadarkii inaad u saaraysa ma aha ceebta adaa iskale laakiin musiibo kugu habsatay qadarka waa u celi kartaa war waxaan maxay u dhaceen dhibaatadan waa maxa ilaaha qadaray dhibaatadan sax waay taas musiibada marka ilaahay baa qadara dabcan laakiin macaayibta in loo xujaysto war hebelow maxaad waajibkaasaa lagugu laha maxaa u sameyn weysa ilaahaasaan ka dhigay ceebtaada adii qadarka inaa u celisid maa laakiin musiibada dhacdo waa loo celi karaa ayb haddii kale marka mushrikiinta shaqadooda qofka u galaa iyagaa waxay dhihi jireen qur-aanku aada u sheega xujadooda mushrikiintu labay u badnayd aabbayaalkooda inay ka soo gaareen iyo qadarka qadarkana inay ku ordaan sayaquulu aladiina ashrakuu low shaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min shay saasay dheheen waqaala aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa cabadnaa min duunihi min shayin naxnu walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min duunihi min shay kadalika facala aladiina min qablihim ilaahay iyago marka la yidhaha war shirkigan waa maxay ilaahay hadduusan qadari lahayn shirki lama imaanen waxyaabahaasay dhihi jireen aayaddii kale iyadana waidaa qiila lahum anfiquu mima razaqakum allah qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu an nuطcimu man low yashaau allahu acamahu war wax bixiya marka la yidhaha waxay leeyihiin ma waxaan quudinaynaa qof hadduu ilaahay doono oo wax sii lahayo yani ilaahay baa saan ka dhigay annaga maxaan wax u siinaynaa ayay leeyihiin ilaahay baaba u qadaray saana waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'anaa wallaahu amaranaa bihaa ilaahayna waana amray leeyihin waxaan maxaa dhaca shirkiga qaawanaantan aa kacbada ku dawaafaysaan waxay leeyihiin aabbayaasheenaan ka soo gaarnay ilaahayna waana amray ilaahay waana amray marka sharci ayaga kama wadaan waxay u haystaan qadarkii iyo amarkii bay si xun isu dhexgeliyeen maadaama ilaahay qadarkiisu annagu aan iskaga soconnoon ka bixi karin isaabana amrayba marka laakiin amarka alle sharciga waa ka duwan yaha kan qadariga ah qadarka alla waa saxo kama dhex bixi karno laakiin amarka sharciga ah oo ilaahay ridihiisana uu raacsan yahay waa midkan khayrka waxaan lagu amro diinta waxaan ilaahay uu qadaray kulligiis ilaahay ma wada jeclaada ogowna kulligiis ma wada jecla waxyaabahan alla uu qadaraayo waxyaaba alla uu qadaray laakiin uunan ku amrinaa jirta adiga marka amarka kowniga iyo kan qadariga kan sharciga isku dhex daraayeen iyaga qaala xadaanaa cabdulaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maliku can ibni shihaab can curwata can caaishata radia allaahu canha qaalat in kaana rasuulu llahi sal l salam inhu shaniya kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa layadacu inuu ka tegaayo alcamala camalka wahuwa isaga oo yuxibu jecel an yacmala bihi inuu sameeyo khashyata an yacmala bihi nnaas cabsi uu ka cabsanayo dadku inay falaan ay sameeyaan camalkaas fa yufrada calayhim markaa lagu farad yeelo wamaa sabaxa rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu ma sunnaysanin subxata duxaa duxada salaadeeda qadu weligii wa inii aniguna la usabixuhaa waan tasbiixsanaya ayb xadiidkan isaguna marka daahirkiisa kan iyo xadiidka damboo imaan doona iyo waxay tusayaan marka taxriidkii iyo iyo min gayri iijaabin maxay tusayaan min gayri iijaabintaa laga faa'iideysan kara nebiga hadduu ka tegaayo waajib inaynan ahayne iyay tusaysaa qaala xadaanaa cabdulaahi bni yuusuf huwa tiniisiyu qaala akhbaranaa maliku can ibni shihaab can curwata bni zubayr can caaishata um ilmu'miniina radia allaahu canha ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama sallaa daata leylatin habeen ayuu tukaday fi lmasjidi buu ku tukaday fa sallaa bisalaatihi salaadiisa naasun dad ayaa ku tukadeen oo la tukadeen uma sallaa min alqaabilati habeenkii xigay ayuu tukaday fakahura annaasu dadkii way bateen uma ijtamacuu way soo urureen dadkii min alleylati ahaaliati habeenkii saddexaad aw iraabicati falam yakhruj ilayhim uma soo bixin rasuulullahi sal l salam falamaa asbaxa markuu soo kacay subxii uu soo waabariistay qaala wuxuu yidhi qad ra'aytu waan arkay alladii sanactum waxaad samayseen walam yamnacnii igamana celinin min alkhuruuji bixitaan ilaykum aan idiin soo baxo ilaa anii khashiitu waxaan ka cabsaday an tufrada calaykum in laidinku farad yeelo wadaalikana fii ramadaan ayuu ahaa xadiidkan waa soo marnay ishkaal baa marka laakiin xadiidkan uu leeyahay ishkaalkaas waxa uu yahay nebigu sideeba uga cabsanayaa in lagu farad yeelo habeenkii leylatul israa'na waa kii loo ballan qaaday inaan fariidadu inay intaan tahay shan inay tahay oo aan la siyaadinaynin la nuqsaaminayn oo la yidhi yacnii maa yubadelu alqowlu ladaya ayaa la yidhi salaadaha faradku waa shantan agtaydana warka lama bedelayo yacni xukunkaygu waa sidaan mana la bedelayo yidhi ilaahi subxaanah watacaala xadiisulisraa muxuu uga cabsanaa marka nebiga salaatuleylkan in farad laga dhigo marka waaba loo ballan qaaday inaan la siyaadinaynin faradkeeda jawaabo badan baa laga baxshay ibnu xajar marka wuxuu yidhi waqad fataxa albaari bialaaati ajuubatin ukhraa jawaabo badan buu sheegay wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ii furay saddex jawaab axaduhaa midda hore ama axadihaa midda hore yaxtamilu an yakuuna yaxtamilu an yakuuna almakhuufu iftiraada qiyaami alleyli bimacnaa jacli اtahajudi fi lmasjidi jamaacatan shartan fii sixati tanafuli bileyl wuxuu leeyahay waxa uu nebigu ka cabsaday waxay tahay isagaa jamaaco lala tukaday soo maa rasuulka habeen buu yimid waa lala tukaday habeen labaad waa habeen saddexaad waa lala tukaday habeenkii afaraad uma soo bixin in la farad yeelo ka cabsaday waxa uu ka cabsaday faradyeeladiisu waa maxayna qiyaamuleylkii sunnada ahaa ma ansaxaayo in la yidhaahdo ilaa jamaaco ma aha jamaacadaasna waa lagu dhibtoona marka sheega marka meesha ku jiraa waxa uu nebigu ka cabsaday qiyaamuleyl in la farad yeelo maahane jamaacada in la farad yeelo ka cabsaday ee qofka haddii la yidhaha ilaa w ilaa haddaad rabto qiyaamuleyl waa inaad jamaaco samayso jamaacadii mar walba ma heli karo waana ku dhib qofku inuu inta soo kaco jamaaco la raadiyo masaajid la raadiyo dhib bay ku noqon lahayd marka waxa uu nebigu ka cabsaday farad yeelid qiyaamuleyl maahane jamaaco in shardi looga dhigo ka cabsaday laba kalena markuu sheegay ugu dambeyntii laakiin midaanu rajaxay oo taasaa wuxuu yidhi aada u xoog badan haaniiha yaxtamilu an yakuuna almakhuufu iftiraada qiyaami leyl cala alkifaayati mar kalena wuxuu yidhi qiyaamuleylkan wuxuu ka cabsaday fardu kifaaye inuu noqdo oo mujtamaca qaar ka mida inay sameeyaan hadday sameyn waayaanna kulli ay dambaabaan taasuu ka cabsaday taasna marka waa mid mid saddexaadna marka wuu sheegay tanaana tan koowaadowna laakiin waxa uu yidhi iyadaas inay xoog badan tahay inshaala haaliuhaa yaxtamilu an yakuuna almakhuufu iftiraada qiyaami ramadaan khaasatan waxaa laga cabsaday qiyaamuleyloo dhan maahane qiyaamu ramadaan taraawiixda inay waajib noqoto midda horowna marka isaga xoogsiiy ayb meeshaana marka labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa marka min hayri iijaab taxriidkii hore iyo boorintii qiyaamuleylkii hore waa min hayri iijaabin baabu qiyaami nabiyi sala allahu calayh waali wasalam alleyla istaagidii nebigu uu istaagay caddaynteediibuu u baab yahay alleyla ay fi leyli habeenka dhexdiisa wa qaalat caaishatu radia allaahu canha waxay tidhi kaana yaquumu nebigu wuxuu ahaa inuu istaagi jiray xataa tafatara qadamaahu intay labadiisa gomadood ka jeexjeexmaan ama ay ka bararaan wlfutuuru ashuquuqu jeexjeexa infatarad inshaqad waa dildilaacday qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa miscarun can ziyaadin huwa bnu cilaaqa qaala samictu lmugiirata radia allaahu canhu yaquul in kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalama inuu shaniya kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa layaquumu inuu istaagayo ow la yusallii ama inuu tukanayo xataa tarimu qadamaahu xataa tarimu intay ka bararto qadamaahu labadiisa gumadood ow saaqaahu ama labadiisa shansho barar intuu kasoo galo barar fa yuqaalu waxaa la dhahaya lahu isaga ayaa wax lagu dhahayey maxaad sidaan u yeelaysaa yani dadku waxay u haysteen qiyaamuleylka maxaa loo sameeyaa dembi dhaaf in laga helo rasuulkii haddawaaba loo dembi dhaafaye muxuu u istaagayaa ay isdheheen marka dadka qiyaamuleylka waxaa loo sameeyaa dalabu khufraani dunuub dembi dhaaf in la dalbow ee nebigu muxuu dalbaa dembigiisao dhanba waa la dhaafay liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara marka waxay is yidhaahdeen isaga uma baahno nebiguna meel kaleu ka tusan fa yaquulu markaasuu wuxuu dhahayay nebigu sala allahu calayh waali wasalama afalaa akuunu ay aatruku a atruku miyaan ka tegayaa tahajudii tahajudkayga miyaan ka tegayaa ma tahajudkaan iska dhaafayaa falaa akuunu ma ahaanayo markaa ma ahaanayo miyaa markaa cabdan addoon shakuuran shukrin badan saasay markaa dhigan afalaa akuunu hamsadan marka waa istifhaam istifhaam oo weliba waxaa weeyaan marka inkaari ah oo maxduufna uu ka dambeeyo la qadaraayo afalaa akuunu ay a atruku miyaan ka tegayaa tahajudii qiyaamuleylkayga miyaan ka tegayaa maba ka tegaaye falaa akuunu marka haddaan ka tago falaa akuunu ma ahaanayo cabdan addoon shakuuran rabbigiis shukriye ma ahaanayo markaa addoon rabbigii u shukrin badan markaa ma noqonayo isaga marka meel kaleu ka tusaya tahajudka waxa loo tukado ama qiyaamuleylku dembi dhaaf in la raadiyo keliya maahane adiga ilaahay xaqa uu kugu leeyahay inaad ka shukriso w ilaahay shukribuu kugu leeyahay maxaa yeele wamaa bikum min nicmatin fa min allah waxa aad nicmo haysataan oo dhan ilaahay xaggiisay ka yimaadeen nicmadaas aaw abaal iyo shukri sow laguguma laha haa shukrigaas marka xataa haddii la qadaro dembiba inaadan lahayn shukri inaad la timaado ood ilaahay u caabuddo adoo markaa shukrinayo wuxuu yidhi ibnu xajar fii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan akdu linsaani calaa nafsihi bishiddati fi lcibaadati wa in adara dalika bibadanihi qofka inuu cibaadada meel adag inuu ka qabsan karo jirkiisaba dhib ha dhibtaba haddii la doono liannahu sala allahu calayh waali wasalama idaa facala dalika nebigu hadduu sameeyey sidaa maca cilmihi bimaa sabaqa lahu weliba isagoo og wixii u hormaray fa kayfa biman lam yaclam bidalika nebigu isagu in loo dembi dhaafoo ogaa qofaan ogeyn ka waran waxaa in loo dembi dhaafay in kale fadlan canman lam ya'man annahu istaxaqa annaar annaga hadda ma ogin in naloo dembi dhaafay kow bal iskaba dhaafay inaan naar mutaysanay ma ogin qof sidaas marka maxaad u malaynaya marka inuu cibaadaystaa laga raba wamaxalu dalika marka ibnu xajar wuxuu yidhi wamaxalu dalika maa idaa lam yufdi ila almalaal laakiin dadaalkaas iyo isdhibiddaas waa goorma inta ainta aynan gaarin heer noog haddaan noogto waa inaad iska nasato haddii kale inaad waxaa laga yaabaa adoo ducaysana inaad ishabaarto maskaxdaada si kale lianna xaala nabiyi sala allahu calayh waali wasalama kaanat akmala alaxwaal fakaana laa yamalu min cibaadati rabbihi wain adara dalika bibadanihi bal saxa annahu qaala wajucilat quratu cayni fi salaa ayuu yidhi wa fiihi xadiidka waxaa ku jira mashruuciyatu salaati lishukri salaad in la jideeyo shukri dartiis nicmaa ilaahay ku siiyey salaada badi sunnooyin badan la imaa habeenkii soo jeed dambe qur-aan badan akhri mawaa maxay marka waa shukri aa ka gudanaysid wixii ilaahay ku siiyey wa fiihi ana shukra yakuunu bilcamal kamaa yakuunu billisaan xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa shukrigu inuu camal noqon karo camal afka keliya maaha sida afkaba ilaahay looga mahadnoqo oo looga shukriyo ayaa ficil ahaanna ilaahay loogu shukriyaa kamaa qaala tacaala icmaluu aala daawuuda shukran icmaluu sameeya aala daawuuda yaa aala daawuuda reer daawuudow shukran sameeya shukri sameeya shukrigii marka meesha muxuu noqday camal la sameeyo kalaa laga cabara wa qaala alqurطubiyu danna man sa'alahu can sababi marka tiibou sheegay danna man sa'alahu can sababi taxamulihi almashaqata fi lcibaadati annahu inamaa yacbud inamaa yucbad allaahu khawfan min addunuub wa dalaban lilmaqfirati wاraxmati faman taxaqaqa أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة والر... على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا فيتعين كثرة كثرة الشكر على ذلك وجهين طيب marka ilaahay waxaad u caabudaysaa waxay tahay waafajinta uu ku waafajiyey inaad caabudaba shukri bay u baahan tahay cibaadadii loo sii badiyo wa shukru shukriga waxaa kalou noqdaa alictiraafu binicmati shukrigu waxaa weeyaan nicmada oo la ictiraafo la qirto waalqiyaamu bilkhidmati iyo in loo istaago shaqo faman kaurafaman kahura daalika minhu waxaas hadday bataan qofkii ay ka bataan sumiya shakuuran baa lagu magacaabaa wa min hama qaala subxaanahu wa tacaala waqaliilu min cibaadiya shakuur ambiyadu marka iyagu marka cilmiga ay alle u leeyihiin iyo cabsida ay uu ka mudan yahay iyo ogaalka ay ogyihiin darteeda tan ka keenaysay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man naama qofkii hurday cinda asaxari suxuurta agteeda qofkii seexday qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa camru bnu diinaar ana camra bna awsin ahbarahu ana cabdallaahi bna camr bna alcaas radia allaahu canhumaa ahbarahu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala lahu wuxuu ku yidhi axabu salaati ila allaahi salaad midda loogu jacayl badan ilaahay agtiisa salaatu daawuud weyaan calayhi salaam nebi daawuud salaadiisa wa axabu siyaami soonkan loogu jacayl badan yahay ilallahi alla intii ka ahna siyaamu daawuud weeyaan wa kaana wuxuu ahaa nebi daawuud yanaamu nisfa alleyl habeenka nuskiis waa seexanaya wa yaquumu hulusahu saddex marka loo qaybiyey qeybna waa hurdaayey yani marka labaiy toban saac uu yahay oo kale lix saac buu seexanaya ayb afar saacna marka waa soo jeedayo waa hulus cibaaduu kusoo jeedaya wayanaamu sudusahu labada u harsanna waa seexanaya wayanaamu sudusahu wayasuumu yowman maalinna waa soomaya wayufdiru yowman maalinna waa furaya oo sidaabuu yeelaya ninkaas qiblada ku toosiya qiblada waa ka qallooca ninkaas ayb ayb bis bis ayb marka waktiga suxuurta inuu seexan jiray oo yanaamu sudusa hudaas waay maxalu shaahidka qaala xadaanii cabdaanu qaala akhbaranii abii can shucbata can ashcad qaala samictu abii qaala samictu masruuqan qaala sa'altu caaishata radia allaahu canha ayu lcamali camalkee ahoo kaana uu ahaa kaana ahaa huwa camalkuba axaba ila nabiy sal l slam nebiga xaggiisa ku loo jacayl badan yahay qaalad waxay tidhi addaa'imu midka joogtada qultu waxaan idhi mataa kaana yaquumu goormuu istaagi jiray qaalad waxay tidhi yaquumu wuu istaagi jiray idaa samica asaarika diiqa markuu qayliyo ayuu istaagi jiray marka culamadu waxay dhaheen diiqu qaylada waxuu bilaabaa habeenbarka marka la dhaafo uu bilaabaa qaylada siyadaasuu marka soo kici jiray uu tukan jiray qaala xadaanaa moxamed bnu salaam qaala akhbaranaa abulaxwas can ilashcad qaal idaa samica asaarika hadduu maqlo diiqa codkii sowdkiisa qaama waa istaagay fasallaa waa tukanaya qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdin qaala dakara abii can abi salamata can caaishata radia allaahu canha qaalat maa alfaahu saxaru suxuurta ma aynan u imaanin nebiga cindii aniga agteyda uguma aysan imaanin ilaa naa'iman isagoo hurda maaha rasuulka weligii suxuurta agteyda isagoo joogo uma imaanin ilaa isagoo jiifa maaha marka nisfuleyloo kalau kacayay waa cibaadaysanayey markoo suxuurtu ay soo dhowdahay oo aadaanka dambe wax yar ay ka dhiman tahay ayuu waxoogaa yar siixanaya culamada marka waxay dhaheen jiifkaas waxaa ku jira macno ah ikhlaas macnaha ikhlaasku waxay tahay qofku markuu seexdo waqtigaasoo kale ee uu soo salaadda subax soo aado dadku waxay u malaynayaan nin hurdo ka soo toosay xala dhan nin cibaadaysanayo ma loo malaynayo cibaadadiisana marka waa u qarsan tahay oo nin cibaadaysanayo oo waxay yidhahdeen sidaan in la yeelaa ikhlaaska iyo camal qarinta saana u habboon laakiin qofku markuu isagoo soo jeeday salaaddii subax uu ku soo aado yani qof soo jeeday iyo qof hadda hurdo ka kacayo soo weysaystay waa lakala gara karaan lacalla marka in shaydaanku u siineeyo waxaa laga yaabaa marka inuu is yidhaahdo war dadka ha ku arkaanba inaad xalay soo jeeday oo kale haloo fahmo s dadkii horena marka aaday arrintaa uga fogaayeen istutuska iyo waxyaabaha tacni nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigay u jeedaa marka tarjamada xadiidku marka waa iswaafaqsan yihiin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man tasaxara qofkii suxuurtay falam yanam aan seexanin xataa salla subxa ilaa uu salaada subax ka tukaday qofkii intuu suxuurtay aan hurdo ku noqonino salaada subax u naaday qaala xadaanaa yacquubu bnu ibraahim wahuwa dowraqiyu qaala xadaanaa rawxun wahuwa bnu cubaadah qaala xadaanaa saciidun can qataadata can anas bni maalik radia allaahu canhu ana nabiy allahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga iyo wa zayda bna haabit radia allaahu canhu tasaxaraa way suxuurteen falamaa faraqaa markay dhammeeyeen min suxuurihimaa suxuurtooda qaama nabiyullaahi sala allahu calayh ali wasalam ila asalaati nebiga salaadiibuu aaday fasallaa waa tukaday waa suxuurteen nebigu salaaduu aaday fasallaa waa tukaday qulnaa lianas baa waxaanu ku niray kam kaana beyna faraaqihimaa markay dhammeeyeen min suxuurihimaa ay ka ay bogeen suxuurtooda iyo wa dukhuulihimaa iyo geliddooda fi salaati ay galeen imisaa udhexaysay qaala waxa uu yidhi ka qadri maa yaqra'u rajulu qofka intuu ka akhriyo oo kale khamsiina aayatan konton aayadood intii konton aayadoodoo dhexdhexaada laga akhriyay ayaa u dhexaysay tarjamadii xadiidku marka waa iswaafaqsan yihiinoo qofka inuu intuu iska suxuurto markuu suxuurta cuno kadib iska ducaysto iska qur-aan akhristo waa leeyahay xadiidkuna marka macnahaasuu tusa وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه